Degmada Wasiile gobolka Mudug ayaa laga dhagax dhigay saldhig booliis oo dhismihiisa iska kaashanayaan dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale midooda Yurub. Munaasabadda dhagax dhiga waxaa ka qayb galay xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada Wisiil iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada. Ugu horeyn waxaa munaasabadda dhagax dhiga ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug, Cumar Cabdi Maxamed, isagoona ka warbixiyey dhagax dhiga saldhigga booliiska.
arrintan runtii waxay ku timid juhdi badan oo dowladda galmudug ay samaysay in maantay magaalada wasiil saldhigan laga dhagax dhigo xarunta degmada socoto ina la dhisay oo dib loo dhisay sidoo kalena aad la socoteen ifintii magaalada iyo meelaha hoos yimaada dayactiradii ceelasha dhammaan waxay ku yimaadeen runtii dadaalka dowladda galmudug oo ugu horeeya madaxweyne axmed cabdi kaariye ugu dambeyn waa uga mahad celinaya midooda yurub oo runtii si dhow ula shaqeeya dowladda galmudug oo runtii arrintan iyo arrimo kaleba naga fangaraynaya ugu dambeyn gudoomiyaha degmada wasiil cali xasan guuleed iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay dhagax dhigga saldhigga booliiska ayaa markaasi bogaadiyey dhagax dhigga saldhigga iyagoo u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay aad baan ugu faraxsannahay in maanta ayaan halkan intaan loo dhex dhigaan saldhigga cusub oo noola dhisahayo baahi weyn baan u qabnay aad gobolka gobolka baahi baan u qabnay yacni waa wax arrin aad iyo aad mataqaana aan noo farxad gelinaysa runtii waxaan ku faraxsanahay inaan maantay ka soo qayb qabanno dhagax dhigga mashruuca saldhigga degmada wasil waxa weeye amni waxa ugu horeeyana waxa weeye bulshadu qofka gala dembiyada gala iyo dadka haddii aan la helin meel lagu xiro amni ma jirayo waa u mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda dadaalkooda waxaan rabaa inuu mahad celiyo garabka ay na siiyeen euda oo runtii aad iyo aad meelo badan mashaariic kala duwanna ka qabtay gobolkan mudug aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana rabnaa dadaalladanna waxay ku yimaadeen xasilan ee dowladda galmudug ugu horreeya madaxweyne axmed cabdikaari qorqoor
in dadku ay helaan meelo nidaamsan oo dowladda nidaamkeeda ku shaqeeyaan oo ay saldhiggu ugu horeeyo haddii saldhig meesha ka jirin dee dadka hadday laba isqabsato meelay u dacwoodaan malaha mid hadduu dembi yar galo meel lagu dacwoodo malaha ama meel lagu xiro marka baahidaas iyo baahiyo kaloo badan dartood horta waxaan ka bilownay in saldhiggii la helo